أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ويستحب وحل سنية زيادة ركعتين laba ragco ziyaadintoodii ayaa la sunneeyaa qabla duhri duhurka ka hor in laba ragco la ziyaadiyo ayaa la sunneeyaa sheekhu weli raximahu llahu tacaala wuxuu ka hadlayey sunnooyinkii gaar ahaan rawaatibta rawaatibtii waxay u qeybsamayeen laba qaybood rawaatib mu'akada iyo rawaatib hayru mu'akada wuxuu sheekhu noo soo sheegay raximahu llahu tacaala rawaatibtii qeybtii mu-akadka ahayd oo la adkeeyey halkana sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabi sunnooyin rawaatib ah oo aan mu-akad ahayn laakiin haddana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sunneeyey wayustaxabu waxaa la sunneeyaa ziyaadatu ragcatayn laba ragco siyaadintoodii ayaa la sunneeyaa qabla duhri duhurka ka hor in laba ragco la siyaadiyo labada ragco marka la siyaadinayo xaggee laga siyaadin hore sheekh wuxuu inoogu soo sheegay duhurka laba ragco oo mu-akada inay ka horeeyaan oo sunno ah labadii ragco mu-akadka ahaa waxaad ku dari laba kale laba kale ku siyaadi idan marka duhurka maxaa ka horeynaya afar ragco laba mu-akada iyo laba hayru mu-akada afartaa ragcu leeya duhurka wa qabla aljumucati waragcatayni laba ragca in la siyaadiyana waa la sunneeyaa qabla aljumucati jumcada ka hor waxaa kaloo hore aan usoo qaadanay jumcadu waxay leedahay laba ragco oo mu-akad ah oo ka horeeya waxaa sunnaa in lagu daro labadii ragco mu-akadka ahayd laba ragco kale idan marka jumcada maxaa ka horeynaya afar ragco oo mu-akad ah waa sidii duhurka oo kale wa bacdahu wa siyaadatu ragcatayn laba ragca siyaadintoodiiaa la sunneeyaa bacdahu bacda duhri duhurka ka bacdi in laba ragco la siyaadiyo oo sunno ah ayaa la sunneeyaa horena waxaan usoo qaadanay laba ragcoo mu-akada oo duhurka ka dambeeya labada ragcoo mu-akadka ah duhurka ka dambeeya waxaad ku siyaadinee laba ragcoo kale oo hayru mu-akad ah wa bacdaha bacda salaati اljumucati wa ragcatayni laba ragca siyaadintoodiiaa la sunnay bacdaha bacda salaati اljumuca salaada jumcada ka bacdi salaada jumcada waxaa ka dambeeyey laba ragco oo ajirkoodu aada u badan yahay nabiguna uu adkeeyey sala allahu wasalam wbaaraka calayhi intaas waxaad ku dariyuu ku yihi sheekhu laba ragca oo kale oo hayru mu-akad ah idan marka jumcadana laba ragcana afar ragcana way ka horeeyaan afar ragcana way ka dambeeyaan laba mu-akada iyo laba hayru mu-akad ah wa arbacin wa siyaadatu arbacin afar ragco siyaadintoodii ayaa la sunneeyaa qabla alcasri casirka ka horna waxaa sunno ah afar ragco in la tukado ayaa sunno ah liannahu nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuu u duceeyey qofkii afartaa ragco laasima oo casirka ka horeeya wuu u duceeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam raxima allaahu imra'an sallaa arbacan qabla alcasri qofkii casirka ka hor afar ragco tukada allaha u naxariisto uu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walidaalika waxaa habboon afartaa ragco in lagu dadaalo rajo la rajaynayo ducada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa ragcatayni wa siyaadatu ragcatayn laba ragco siyaadintoodiina waa la sunnayn qabla almaqribi maqribka ka hor in laba ragco la tukado ayaa la sunnayn waxaa kaloo sunno ah maqribka ka hor intaadan salaada maqribka tukan laba ragca in la tukadana waa sunno wa ragcatayni laba ragca tukashadoodiina waa la sunnayn qabla alcishaa'i cishaha ka hor cishaha intaadan tukaninna waxaa sunno ah laba ragca in la tukado horena waxaan usoo qaadanay cishaha inay ka dambeeyaan laba ragco oo mu-akad ah wa cinda safari wayusanu waxaa la sunneeyaa ragcataani laba ragca la sunneeyaa cinda safari safarka agtiisaa la sunneeyaa fii beytihi gurigiisa dhexdiisa inuu laba ragca ku tukado markuu safrayo qofka ayaa la sunneeyaa waxyaalaha nabigeenu suneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ka mid ah qofku markuu safarba gelayo inuu guriga laba ragca uu ku tukado intuusan safarka gelin labadaa ragco waxaa weeye dadka ahalka ah oo guriga joogayo oo guriga markaa uga tegayo qofkuna waxay u yihiin xafidaad iyo ilaalin qofka musaafirkaana waxay u yihiin zaad iyo sahay sahay uu sii qaadanayo ayay u noqonayaan wa cinda alquduumi wa ragcataani laba ragcana waa la sunneeyaa cinda alquduumi soo gelidda agteedoo filmasjidi masjidka dhexdiisa in lagu tukado ayaa la sunneeyaa markii safarka laga soo galo waxyaalaha nabigeenu sunneeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxaa ka mid a qofku markuu safarka ka soo laabto laba ragca inuu masjidka uu ku tukado intuusan gurigiisa aadinba inuu masjidka ugu sokeeyo inuu laba ragca uu ku tukado sunnawo wa salaatu listikhaarati istikhaarada salaadeedii ayadana waa la sunneeyaa waxyaalaha sunnooyinka waxaa ka mid a qofku hadduu shay uu doonayo inuu sameeyo oo shaygaa uu ku shakiyo talow shaygaa inaad samayso ma kuu khayraa mise waa kuu shar hadduu ku shakiyo waxaa nabigu sunneeyey sala allahu calayhi wasalam laba ragco oo la yidhaaho salaatulistikhaara inuu tukado ayaa sunno ah labadaa ragca markuu tukado ka bacdi ayuu wuxuu akhrisanaa ducaau listikhaara ducaau listikhaara ka bacdi markuu akhristo wixii qalbigiisa ku soo dhaca ayaa khayrkiisa ku jira wixii qalbigiisa ku soo dhaca oo qalbigiisa uu jeclaado hadduuba soo maro labadaa ragco iyo ducada nidaamkaa uu soo maro waxa qalbigiisa ku soo dhaca oo qalbigiisu uu jeclaado kaasaa ilaahay khayr uga dhigaa subxaanahu wa tacaala walidaalika waxaa weeye nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa khaaba man istakhaara walaa nadima man istashaara nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi maa khaaba man istakhaara qofkii salaatulistikhaara tukada ma hoogo oo waxa uu samaynayo uu ku guulaystaahay kuma hoogayo o kuma khasaarayo uu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi marka labadaa ragco oo salaatulistikhaara waxay fura u yihiin wax walba oo addoonku uu ku shakiyo in ilaahay uu khayr u geliyo haddaysan khayr ku ahaynna ilaahaba qalbigaaga ku soo ridaya inaad shaygan ka fogaatid waalxaajati wa salaatu alxaajati danta salaadeedii ayaa la sunneeyaa markaad dan leedahay oo xaaja meel ay kaaga dhegan tahay ha noqoto xaajadaasi xaajo aakhiro ama ha noqoto dan adduunyo oo muhim ah oo meel kaaga dhegan oo aada doonayso in ilaahay uu kuu fududeeyo waxaa sunnaa laba ragco inuu qofku uu tukado labada ragco markuu qofku uu tukado markaasuu dantiisa ilaahay weydiisan subxaanahu wa tacaala salaadaas marka waxaa la yidhaahaa salaatu ulxaaja waxay sabab u tahay ama ay miftaax iyo furo ay u tahay wixii kaa xirmay oo dhan in ilaahay uu kuu furo subxaanahu wa tacaala wa salaatu alawaabiina kuwa ilaahay u laabashada badan oo ilaahay mar walbaba usoo laabta salaadoodii ayaa la sunneeyaa waxyaalaha nabigeenu sunneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa ka mid ah salaadan la yidhaaho salaatu alawaabiin salaadan salaatu alawaabiin la yidhaaho waa salaad la tukado bayna almaqrib waalcishaa markii maqribkii yacnii la tukaday cishihiina weli aan la gaarinin ka bacdi salaad la tukado maqribka iyo cishaha inta udhexaysa salaad la tukado salaadaas salaatulawaabiin la yidhaaho waa cishruun ragca labaatan ragco labaatan ragco ayaa la sunneeyey oo nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu jideeyey labaatankaa ragco oo la tukanayo maqribka iyo cishaha inta udhexaysa salaaddaa marka magaceeda waxaa la yidhaha salaatu alawaabiin salaatulawaabiin ayaa magaceeda la yidhaha salaadaas marka salaatulawaabiin waa salaad abu daawuud iyo xaakim labadoodaba ay ku wariyeen kitaabkiisa kitaabkooda laiho mustadrak ayuu xaakim uu ku wariyey abu daawuudna wuxuu ku wariyey kitaabkiisa sunanka ah wa salaatu tasbiixi salaada la yidhaaho salaatu tasbiix ayaa iyadana la sunneeyaa salaatu tasbiix salaadan la yidhaaho salaatu tasbiix waa salaad iyadana afar ragco afar ragco salaad ka kooban oo la tukanayo qaabka marka salaadaas loo tukanayo salaatu tasbiix ragco walba faatixada markuu aqriyo suuraddana uu aqriyo ka bacdi ayuu wuxuu leeyahay subxaana allah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شن iyo toban goor markaad faatixada akhrisid oo suuradda aad akhrisid ka bacdi ayaad shan iyo toban goor waxaad ku celcelinee subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim shan iyo toban goor waa fii kulli ragca afarta ragco ragco kastee ka mida shan iyo toban goor ayaad ku celceline markaad faatixada iyo suuradda ka bacdi waxaa sidaas oo kale la mida rukuuca qofku markuu rukuuco oo tasbiixdii rukuuca uu akhristo ka bacdi rukuucaasna wuxuu ku akhrinaa toban goor toban goor wuxuu ku celcelinaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim markii uu ictidaalo oo samica allahu liman xamidahu yidhaahana toban gooruu ku celcelinaa subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim waxaa la mida sidaas oo kale sujuudda hore sujuudda hore markuu u dhacana sidii oo kaleu tasbiixdii ugu celina subxaana allahi walxamdu lilah toban goor markii uu rabi firlii akhristo rabi firlii markuu usoo fadhiisto rabi firlii uu akhristo kabacdina toban goor iyadana wuxuu leeyahay subxaana allahi walxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar sujuuddii labaad markuu ku laabtay sujuuddii labaad ayadana markuu tasbiixda akhristo kabacdi wuxuu leeyahay subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar dikrigaas u akhri fadhiga sidaas oo kale markuu sujuudda labaad uu ka soo kaco fadhigaasna wuxuu ku akhrisanaa subxaana allahi walxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar toban goor intaas marka maxay noqonayaan waxay noqonayaan toddobaatan iyo shan goor ragco kasta toddobaatan iyo shan goor ayay kuu noqon ragco walba inaad akhrisatay subxaana allahi walxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim liannahu toddobaatan iyo shantaas goor waxay ku imanayaan ragco walba bacda alfaatixa iyo suuradda ka bacdi shan iyo toban goor ayaa la akhrisanaa subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim toban goor waxaa lagu akhrinaa rukuuci toban goor waxaa lagu akhrinaa samica allaahdi toban goor waxaa lagu akhrinaa labada sujuudood sujuud kasta ee ka mida toban goor haddana waxaa lagu akhrinaa fadhiga u dhexeeya labada sujuudood fadhiga haddana jalsatu istiraaxa la yidhaaha oo qofku intuusan istaagin fadhiga yaroo jalsatul istiraaxa la yidhaahana wuxuu ku akhrinaa toban goor ragco walba marka waxaa kaaga soo baxaya toddobaatan iyo shan goor toddobaatan iyo shantaas marka markaan ku dhufanno afartii ragco markaan ku dhufanno waxay noo gaari saddex boqol saddex boqol oo tasbiix ayaad marka tasbiixsatay afartii ragco oo aad tukatay waqad callamaha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam salaada salaat اlاstikhaara nabigu wuxuu baray salى اllahu عalayhi wasalam licamihi alcabaas adeerkii cabaas ayuu baray nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wadakara lahu fiiha fadla cadiima fadli weynna nabigu waa u sheegay salى اllahu عalayh wasalam in salaada laga helayo wa minhu waxaa ka mida fadligaas walow kaana dunuubuka midla zabadi اlbaxri badda xunbadeedoo kale dembigaagu xataa hadduu noqdo aw ramla caalijin ama bacaadka la yidhaaho ramlo caalij bacaadkaasoo kale dembigaagu uu leegyahay gafara allaahu laka ilaahay dembigaasoo dhan wuu kuu dhaafaa salaadda haddaad tukatid salaatu tasbiix wa xadiisuhaa salaadan salaatu tasbiix xadiiskeedu warada wuxuu ku soo arooray min duruqin bacduhaa xasan waddooyin fara badan oo isnaadkeeda qaarkood uu xasan yahay wadikru ibnu اljawsiyi lahu sheekhan la yidhaha abulfaraj cabdiraxmaan ibnuljawsi oo xadiiskan ku sheegay fi lmowduucaat oo axaadiista daciifka ah oo mowduucaadka ku sheegay marduudu hadalkaas waa hadal aan la aqbalaynin oo culimmadu ay diideen idan marka salaadan axaadiista ku soo aroortay axaadiistaa qaarkood waa xasan qaarna waaba saxiixba axaadiistaas marka waxyaalaha ay ku soo aroortay waxaa ka mid a kitaabka abu daawuud sunankiisuu ku wariyey alxaakim wuxuu ku wariyey kitaabkiisa almustadrag ibnu xibbaan isaguna wuxuu ku wariyey saxiixiisuu ku wariyey ibnu khusayma xadiiskaa wuxuu ku wariyey isaguna kitaabkiisa la yihaaho saxiix ibnu khusayma ayuu isaguna ku wariyey walidaalika waxaa kaloo salaadan caddeeyey inay sunno tahay sheekhan la yidhaaho ibnu salaax oo culimmada muxadisiinta mashaayikhda ugu waaweyn ka mid a isaguna isagoo ka ambaqaadaya axaadiista ayuu wuxuu sheegay salaadan salaatu tasaabiix inay tahay sunno wa qaala taaju subkiyu wa gayruhu taajuddiin waa cabdulwahaab asubki iyo kayrkii waxay sheegeen walaa yasmacu ma maqlo bicadiimi fadliha salaadan la yidhaha salaatu tasbiix fadligeeda weyn ma maqlo wayatrukuhaa mana ka tago ilaa mutahaawinun biddiin qof diinta fududaysanaya u salaadan salaatu tasbiix qof inta fadligeeda maqla ka tegaya wuxuu yidhi sheekhan taajuddiin asubki waa qof diinta fududaystay ay wa min huma sidaa darteed warada fii xadiisihaa salaadan salaatu tasbiix xadiiskeeda waxaa ku soo arooray fa in istadacta haddaad awood u leedahay an tusaliihaa salaatu tasbiix inaad tukatid kulla yowmin mara maalin kasta hal mar haddaad awood u leedahay inaad tukato tuko wailaa haddaadan awood u lahayn maalin walba inaad salaatu tasbiix tukatid fa fii kulli jumucatin usbuuciiba hal mar usbuuciiba hal mar tuko wailaa haddaad awood u heli weyso usbuuciiba hal mar inaad tukatid fa fii kulli shahrin xataa bishiiba xataa hal mar tuko wa ilaa haddaad awood u yeelan weyso bishiiba hal mar inaad tukatid fa fii kulli sanatin sanadkiiba xataa hal mar tuko wa ilaa sanadkii haddaad awood u yeelan weyso inaad tukatid hal mar fa fii cumrika mara intaad dunidan ku nooshahay xataa hal mar ka samee inta noloshaada xataa mar xataa ka samee marka axaadiista ku soo aroorana waa axaadiis aada u fara badan oo abu daawuud iyo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma intuba ay warinayaan oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu tilmaamay xataa uu gaarsiiyey xataa cumrigaagii hal marba allah ka dhigay in salaadan qofka uu tukado wuxuu ku yihi sheekhu wa min albidaci alqabiixa bidcooyinka xun waxaa ka mid a salaatu raqaa'ib salaada la yidhaaho salaatu raqaa'ib waa bidco oo taas wax ajira laga heli maayo dembi unbaa laga heli salaadan la yidhaaho salaatu raqaa'ib waa salaad dadka qaarkood ay tukadaan awala jumucatin min rajabin bisha rajab la yidhaho jumco kastoo ugu horeysa bisha rajab la yidhaaho jumco kastoo ugu horeysay waxay tukanayaan salaad la yidhaaho salaatu raqaa'ib taasi waxaa weeye nabiga kama sugnaan sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waana bidco in la tukado wa salaatu nisfi shacbaan waxaa kaloo ka mid ah shacbaan niskiisa shan iyo tobanka shacbaan salaad la tukanayo salaadaas iyaduna waxaa weeye waa bidco oo nabiga kama sugnaan sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi wa xadiisumaa labadaas salaadood xadiiskoodu baatilu xadiiska labada salaadood sheegaya waa xadiis aan jirin waqad baalaga annawawiyu wakayruhu imaamu nawowi iyo kayrkii waxay ku xeel dheeraadeen fii inkaarihima labadaas salaadood inay inkireen oo yidhaaheen shareecada ka mid ma ahan waa salaatu raqaa'ib oo jumcada ugu horeysa rajab la tukanayo iyo salaada nisku shacbaan la tukanayo way inkireen culimmadaas oo waxay yidhaaheen kama sugnaanin sharciga islaamka waman faatathu waman shaksigii faatathu shaksiga ay ka tagto salaatun salaad qofkii ay ka fakato salaadaasoo mu'aqatatun ee la waktiyeeyey salaad wakti loo yeelay qofkii ay ka fakato yacni maxaa laga hadlaya waxaa weye salaaddii sunnada ahaydu liannahu salaadihii sunnada waxaanu soo marnay qaarkood waxay lahaayeen wakti muxadad ah sida salaatu duxa oo kale wakti ilaahay salaaddii salaatu witri watarku wuxuu lahaa isaguna wakti muxadada loo xadeeyey taraawiixdii sidaas oo kale wakti muxadada ilahay waman qofkii faatatu qofka salaatun salaad ay ka tagtay salaadaasoo mu'aqatatun la waktiyeeyey oo wakti loo sameeyey qadaaha salaadaas sunnada ahee waktiga lahayd hadday kaa tagtay qofku waa inuu soo qadeeyo nadban sunno ahaan waa sunno inuu qofku soo qadeeyo salaatu duxadii aa ku dhaaftay salaatu duxadii waxaad aragtay iyadoo duhurkii la gaaray de mar haddii duhurkii la gaarana salaatu duxa way kaa tagtay duhurkii iyadoo la gaaray duxana aadan tukanin haddaad aragtid bacda salaatu duhur iska soo celi salaatu duhurka bacdi iska soo qadee sunno wey leanna waxaa weeye qofku marba hadduu khayr laasimo waxaa la doonayaa khayrkaas inuu mar walbaba uu soo qadeeyo xataa hadduu ka fakado khayrkaasi hadduu dhaafo inuu soo qadeeyo waa sunno khayrka qofku marba hadduu joogteeyey inuu kala gooyo karaahiyo wey lama ogola walaa yuqdaa lama soo qadeeyo maa shay shaygaasoo lahu shayga sababun sabab uu u sugnaaday haddii sunnadu ay tahay sunno sabab leh laakiin aan wakti lahayn lama soo qadeeyo maxaa ka mid a sunnada sababta leh sunnatulkusuuf sunnadii qorax madoobaadka dayax madoobaadka sunnooyinkaa waxaa keenaya waxa weeye waa sabab yacni dayixii iyo madoobaaday sababtaasaa keentay ama qoraxdii iyo madoobaatay sababkaasaa keenay haddii marka qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii sunnadaasi ay ku dhaaftay ma soo qadaynaysa leanna waa sunno sabab leh sunno sabab leh sababkiina wuu tegey sababkii loo tukan lahaana wuu tegey oo qoraxdii madowgii wuu ka baaba-ay ama dayixii madowgii wuu ka baaba-ay ma soo qadaynaysa sunnada hadday sabab leedahay waxaa la mida taxiyat lmasjid sunnada taxiyatulmasjidka hadday ku dhaafto maalan labadii ragcoo la sunnaynayo qofku markuu masjidka soo galo ma aadan tukan waxaad aragtay adigoo iska fadhiistay wakhti dheerna uu kusoo dhaafay leanna waan soo qaadanay casharkeenna oraan kusoo qaadanoo marba haddii taxiyatulmasjid wakhti dheer uu soo dhaafo salaadaasi way kaa tagtay hadday kaa tagtay marka taxiyatulmasjidkii sunno ma aha inaad kusoo celiso oo soo qadayso leanna waxaa weeye waa sunno sabab leh waxaa la mida sunnada roobdoonta sunnada roob doonta hadday ku dhaafto iyadana ma la soo qadaynayo oo lagu soo celin maayo walaa yuqdaa lama qadeeyo maa shay shaygaasoo lahu sababu sunno sabab leh oo sababkeediina uu tegey lama soo qadeeyo walaa xasra koobid uma sugnaanin linafli sunnada uma sugnaanin koobid nafligaasoo almutlaqi ee la idlaaqay masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye sunnooyin waxaanu soo marnay qaarkood rawaatib la yidhaah qaarkood ay wakti lahaayeen qaarna ay lahaayeen sabab ayaan soo marnay sunnooyin waxaa jira la yidhaaho annaflu lmutlaq sunnooyin iska mutlaqoo iska furan albaabkooda uu iska furan yahy oo waktina aan ku xirnayn sababna aan ku xirnayn sunnooyinka marka noocaas oo kale ah sharciga islaamku cadad kuma soo koobin haddaad doonto sunnada yacni aad iska tukanaysid waa wardiga aada akhrisanaysid oo kale wardiga aada akhrisanaysid xuduud buu leeyahy haddaad doonto maanta waxaad akhrisan kartaa boqol laa ila illa haddaad doonto kun laa ila haddaad doonto milyuun laa ila illa waad akhrisan kartaa bilyan waad akhrisan kartaa sunnada marka albaabkeedu iska furan yahay oo sunna mutlaq la yidhaaho sidaasoo kale waa iyaduna cadad lasoo koobay ma jirto waxaa kuu bannaan inaad tukatid boqol ragco laba boqol kun ragco laba kunoo ragco waa wardi un cibaado ilahay ad ugu dhawaanaysid naflulmutlaq xuduud ma laha walaa xasra koobid uma sugnaanin linafli اlmuطlaqi sunnadii la idlaaqay wax koobida ma lahan waa liqowlihi salى اllahu waslm wbaaraka calayh liabi darin liannahu nabiga salى اllahu calayh wasalam saxaabiga abi dar wuxuu ku yihi asalaatu khayru mowduuc salaadu waa khayr la soo dejiyey istakfir minhaa ama badso ow aqila ama yarayso haddaad badsatana ajirkiyaa kuu ziyaaday haddaad sunnada muطlaqada aada yaraysatana ajirkiyaa kaa yaranay fain axrama qofku hadduu xirto biakara min ragcati hal ragco wax ka badan hadduu xirto falahu shaksigu wuxuu leeyahay an yatashahada inuu ku ataxyaado fii kulli ragcatayn laba ragco kasta wuu ku ataxyaadi karaa aw amase kulli halaaثin ama saddex ragco kasta wuu ku ataxyaadi karaa aw arbacin ama afar ragco kasta wuu ku ataxyaadi karaa walaa yajuuzu tashahudu ataxiyaadku ma bannaana fii kulli ragcatin ragco kasta laakiin in lagu ataxiyaado ma bannaana wuxuu kuu sheegi sheekhu raximah ullahu tacaala habka iyo nidaamka loo dukado nafliga mutlaqa ah waa sunnadii aanu niri waa sunno aan sabab lahayn wakhtina aan lahayn oo qofku uu iska tugtukanayo sunnadaa qofku uu iska tugtukanayo habka loo tukanayo sheekhu wuxuu ku yidhi hal ragco wax ka badan hadduu qofku xirto oo maalan wuxuu doonay qofkii lix ragco lix ragco inuu hal mar isku xirto ayuu rabaa hal mar uu tukado lix ragco way u bannaanta ama sideed ragco oo sunno mudlaqa ayuu rabaa inuu tukado hadduu doonayo marka hal ragco wax ka badan inuu xirto falahu wuxuu leeyahay an yatashahada inuu ku ataxiyaado fii kulli ragcatayn laba ragco kasta ataxiyaad laba ragco haddana tukatay ataxiyaad laba ragco haddana tukatay ataxiyaad maalan sideed ragcuu rabaa inuu tukado sideed ragco oo sunna mudlaqa naflulmutlaq ayuu rabaa inuu tukado habkee u tukan karaa laba ragcuu tukaday waa ataxiyaad haddana laba ragcoo kaleu tukaday waa ataxiyaad laba ragcoo kaleu tukaday waa ataxiyaad assalaamu calaykum markaasu salaamo noqsad way u bannaantay aw amase kulli halaaثin ama saddex ragco kasta uu ku ataxiyaadi karaa waxaa kaloo u bannaan sidaasoo kale saddex ragco markuu tukadaba inuu ataxiyaado iyadana way u bannaantay aw arbacin ama afar ragco kasta inuu ku ataxiyaadana way bannaan tahay iyadana waxaa kaloo bannaan sidaasoo kale markuu afar ragco tukado ragcadii koowaad kuma ataxiyaadin labaad kuma atexyaadin saddexaad ma uusan atexyaadin ragcadii afaraad bisu atexyaad ka bilaab way bannaanta iyadana walaa yajuusu laakiin ma bannaana atashahudu in lagu atexyaado ma bannaana fii kulli ragca ragco kasta uu ku atexyaaday mana salaamo noqsanayo taasi ma bannaana liannahu habkaas nidaamkaas iyo muuqaalkaas salaada loo tukado sharciga kuma soo aroori muxuu samaynaa yacni hal ragcuu tukanaa hal ragcu markuu tukadaba ataxiyaatu yuu leeyahy mana salaamo noqsanayo haddana waa istaagi ragco kaleu tukaday waa ku atexiyaaday ragco kaleu tukaday waa ku maantao dhan atexiyaadu wadaa ragco walbaba atexiyaad ragco walbaba atexiyaad ma bannaana liannahu habka iyo muuqaalka noocaas oo kale ah sharciga kuma soo aroori walahu wuxuu iska leeyahay shaksigu an yaziida inuu ziyaadiyo calaa maa iladii kii inuu wax ka ziyaadiyo wuu leeyahay nawaahu shaygaa uu niyeystay wixii qofku uu niyeystay ragcooyinkii inuu tukado uu niyeystay waxbuu ku dari karaa waa ka ziyaadin karaa wayanqusa inuu wax ka nusqaamiyo wuxuu niyeystay uu wax ka nusqaamiyona qofku wuu leeyahay way u bannaan tahay bishardi takyiiri niyati niyada bedelideeda shardigeedii ayuu ugu bannaan tahay oo uu ku leeyahay inuu wax ziyaadiyo ama nusqaamiyo qabla daalika ay qabla aziyaadati wanaqsi ziyaadinta iyo nusqaaminta ka hor bishardi inuu niyada bedelo ulajeedada sheekha raximah llahu tacaala halkan uu ka leeyahay waxaa wey maalan qofkii wuxuu niyeystay afar ragco inuu tukado afar ragco oo sunnadii mudlaqa ahayd oo xuduudda aan lahayn ayuu markii hore niyeystay markaasu wuxuu sameeyey isagoo afartaa niyeystay waxaa ku soo dhacday waanaad afarta amaad ka ziyaadisaa afarta amaad ka ziyaadisaa ayuu isiri dee afartaas amaad ka ziyaadisaa hadduu leeyahay waa inuusan intuusan ziyaadada samayn intuusan ziyaadada samayn waa inuu niyadii bedelo niyadii afarta ahayd maalan ragcada shanaad intuusan u istaagin waa inuu niyeysto inuu ziyaado ku daray ragcada shanaad intuusan ku darin uusan u istaagin waa inuu niyeysto niyadiisi inuu bedelayo ragco shanaad iyo ragco lixaad ragco toddobaad ragco sideedaad inuu ku dirayo waa inuu niyeysto waa intuusan ziyaadada samayn ka hor amaa hadduu ziyaadada sameeyo ziyaado uusan niyeysan markii hore ragco shanaad oo markii hore uusan niyeysan hadduu u istaago maxay la mid noqoneen waxay la mid tahay salaad duhur oo afar ragco sharcigu jideeyey oo ragco shanaad uu ku daray salaaddii marka maxay noqonaya sunnada ahayd baatil waa ka burtay liannahu ziyaado wuxuu sameeyey uusan niyeysan ziyaado uusan maxay la mid tahay salaad duhura oo afar ragco sharcigu xadeeyey oo ragco shanaad ugu istaagay taasay noqon waxaa la mida sidaas oo kale afar ragco maalan wuxuu niyeystay inuu lix ragco tukado lix ragco inuu tukado niyeystay markaasu wuxuu rabaa inuu wax nusqaamiyo intuusan horta nusqaamin oo nusqaaminta uusan samaynin waa inuu niyeysto niyada waa inuu bedelo intuusan nusqaaminta samayn waa inuu niyeysto inuu wax nusqaaminayo amaa hadduu nusqaaminta iska sameeyo niyo la-aan salaaddii way ka buri baadil walahu shaksigu wuxuu leeyahay an yaziida inuu ziyaadiyo calaa maa yoladiki nawaahu wuxuu niyeysto ragcooyina ragcooyin kale waa ku ziyaadin karaa ow yanqusa ama inuu wax ka nusqaamiyo ragcooyinkii uu niyeystana waa leeyahay bishardi takyiiri niya niyada bedelideeda shardigeedu ku leeyahay qabla daalika ay qabla ziyaadati wanaqsi ziyaadada nusqaanta ka hor waa inuu niyada bedelo wuxuu ku yidhi sheekha shaarixa falow nawaa arbacan afar ragca hadduu niyeysto wasallama min ragcatayn laba ragcuu ka salaamo noqsaday ow qaama likhaamisatin ama ragco shanaad uu istaagay markii horena muxuu niyeystay afar ragco ragco shanaad uu istaagay qabla takyiiri niya intuusan niyadii bedelin uu ragco shanaad u istaagay badalat salaatahu salaaddiis way burtay in calima hadduu mas'alada og yahay watacamada kasna uu u sameeyey falow qaama hadduu u istaagay liziyaadati naasiyan ow jaahilan ragco shanaad uusan niyeysan ayuu istaagay uu ishalmaamay ama waa jaahil uma tadakara markaasuu soo xasuustay ow calima ama markaasuu ogaaday inuu khalad ku jiro qacadda waa inuu soo fadhiisto wujuuban waajib inuu soo fadhiisto uma markuu doonayo inuu ziyaado sameeyo qaama liziyaadati inshaa intuu niyada bedelo uu ziyaado u istaagi karo walafdalu sida fadliga badan an yusallima shaksigu waa inuu ka salaamo noqsado min kulli ragcatayn laba ragco oo kasta inuu qofku ka salaamo noqsado sidaasaa wanaagsan masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay raximah اllahu tacaala waxaa weeye qofka waxaanu soo marnay wuxuu leeyahay yacnii laba ragcoo kasta inuu ku ataxyaado wuxuu leeyahay afar ragco oo kasta inuu ku ataxyaado saddex ragcoo kasta inuu ku ataxyaadona wuu leeyahay waanu soo qaadan laakiin sida fiican sheekhu wuxuu ku yihi raximah اllahu tacaala qofku laba ragca markuu tukadaba inuu ataxyaado assalaamu calaykumna yidhaho waa sida u fadli badan wey haddaad nafli mudlaqa samaynaysid oo sunno aan xuduud lahayn aada iska wadayso laba ragca tukado assalaamu calaykum laba ragca tuko assalaamu calaykum sida fiican sidaas wey waa limaa saxa wixii saxiixa noqdayo min qowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yihi salaatu leyli waannahaar salaadda habeenkii iyo maalintii la tukanayo mathnaa mathnaa laba labaa loo tukadaa buui nabigu sala allahu calayh wasalam wa duulu lqiyaami istaagga dhirirkiisii ayaa afdalu ka fadli badan min cadadi rakacaati ragcooyinka tiradooda badan waxaa ka fadli badan salaaddii in lagu khushuuco istaaggana la dheereeyo masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye maalan sunnooyin badan ayaad rabtaa inaad iska daldasho waa sunnadii mudlaqa ahayd qofku marka inuu tukado afar ragco oo sunno mudlaqa oo istaagga uu dheeraynayo uu ku khushuucayo oo qirada uu dheeraynayo uu ku khushuucayo taasaa uga fadli badan labaatan ragco oo boobsiis labaatan ragco boobsiis lagu tukado waxaa ka fadli badan afar ragco oo istaagga aad ku dheeraatay ood ku khushuucaysa taas ula jeeda wa duulu lqiyaami istaagga dhirirkiisa ayaa afdalu ka fadli badan min cadadi rakacaat ragcooyinka tiradooda badan waxaa ka fiican khushuuca istaagga aad dheeraynaysid lilkhabari saxiixi xadiiskii saxiixa wuxuu ahaa afdalu salaati salaad waxaa ugu fadli badan duulu lqunuuti istaagga dheer qunuudka istaagaa loola jeeda walianna dikrahu alqiraa'atu wahiya afdalu min dikri gayrihi haddana yacni istaaggaas dikriga uu ku samaynayo waa qiraa'a qur-aanuu ku akrinaa markuu istaagga dheeraynayo qur-aan fara badan ayuu akrin wahiya qiraa'aduna afdalu min dikri gayrihi qur-aanka kayrkiisa oo lagu dikriyo waxaa ka fiican qur-aankii inuu ku dheereeyo istaag wa naflu leyli habeenka sunnada la tukanayo nafligaasoo almutlaq ee la idlaaqay ayaa afdalu isaguna fadli badan min nafli nahaar almutlaq maalintii sunnadii mutlaqaad iska daldalaysay waxaa ka fiican sunnada habeenkii aada daldalayso markii la isbarbar dhigo sunnada habeenka la daldalayo iyo sunnada maalinta la daldalayo wuxuu ku yihi sheekhu sunnada habeenkii ayaa fadli badan mar walbaba wa nisfuhu nisfu leyli habeenka niskiisii niskaasoo alakhiiru ugu dambeeya ayaa afdalu haddana fadli badan habeenka niskiisa hore in la cibaadaysto oo sunnada la daldalo waxaa ka fiican niska dambe leannu niska dambe waa xilliga ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay man yadcuunii faastajhiiba lah waman yas'alunii fauctiya wman ystakfirunii faakfira lah marka ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala man yadcuuni yaa i baryaya faastajiiba lahu si aan ducadiisa u aqbalo waman yas'alunii yaa wax weydiisanayo faucdiya aan siiyo waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanayo faakfira lah waa xilliga ilahay uu leeyahay subxaanahu watacaala wa uluuhu uluثu leyl habeenka saddex meeloodkiisa uludkaasoo alawsadu ee dhexda ah ayaa afdalu isagana ka fadli badan min uluihi اlأwal wاlakhiir uludka hore iyo uludka dambe waxaa ka fiican uludka dhexe waa markuu habeenkii u qaybinayo ahlaaf habeenkii markuu doonayo qofku saddex inuu u qaybiyo saddexdaas uludka hore iyo uludka dambe waxaa ka fadli badan uludka dhexe lanno uludka dhexe waxaa weeye waa waqt اlgafla waa waktiga dadku inta badan ay ilaahay halmaansan yihiin oo hurdada ay ku mashquulsan yihiin marka uludka dhexaa fadli badan wayukrahu waxaa la nacaahoo karaahiye ah qiyaamu kulli leyli habeenka kulligiisa oo dhan taagnaashadiisa oo qofku uusan hal saacna xataa uusan seexanayn oo nus saac xataa uusan seexanayn habeenkii oo dhan qofku uu taagan yahay karaahiye wey daa'iman si joogto ahna habeen kasta qofku uu taagan yahay oo hal saacna uusan seexanayn karaahiyo waa lilnahyi fiihi liannahu waa la nahiyo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuu diiday in habeen walba qofku uu taagan yaho hal saac xataa uusan seexanaynin leanna waxaa ka dhalanaya qofka nashaadkii iyo cibaadadii firfircoonidii uu u qabay inuu marka dambe ka caajiso cudurro iyo waxyaalo ay soo wajahaan oo ay dhici karto marka dambe xataa waajibkii inuu ka caajiso waajibkii xataa marka dambe inuu ka caajisa imanaysa qofku habeen walba hadduu soo taagan yahay oo hal saacna uusan ka seexanin walianna min sha'nihi annahu yadur haddana habeen walba qofku hadduu taagan yahay oo hal saac uusan jiifanaynin waxaa ka dhalanaya inuu dhibayo oo qofka caafimaadkiisii uu dhibaato gaarsiinay wakharaja waxaa ku wuxuu yihi shaarixubi daa'iman bacdu layaali habeenada qaarkood laakiin qofku hadduu habeenka dhan iska soo jeedo karaahiye ma aha ka layaali alcashri alakhiir min ramadaan tobanka ugu dambeeyo ramadaan oo kale mararka qaar wuu soo jeeday qofka habeenkii oo dhan tobanka ugu dambeeya in la soo jeedo taasi sunno wey waxaa la diidaya waxaa weeye habeen kasta sanadka oo dhan habeen walba qofku inuu taagnaado waleylatayn ilciidayn lilitibaac waxaa sidaasoo kale laga soo reebi labada ciidood ciidulfidriga iyo ciiduladxaa labadooda habeen in la soo jeedo habeenkaasoo dhan isagana waa sunno lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wbaaraka calayh wa takhsiisu leylati اljumuca habeenka jumcada khaas yeelidiisii ayaa la kahdaa oo karaahiye ah biqiyaamin istaaggii salaada lagu khaas yeelo karaahiyo wey waxyaalaha kaleoo sharcigu uusan ogolayn oo karaahiyada waxaa ka mid a habeenka jumcaha bisuu salaatuleil tukana habeenada kalena waa iska quurina habeenada kale waa iska quurina habeenka jumcaha markii la gaaro markaasuu leeya caawan salaatuleil tukana de qofkaasi qof mutalaaciba wey waa qof cayaarayo sharciga ku cayaarayo wixii karaahiyada laga dhigay ayuu ku cibaadaysana waxaa la doonayo qofku hadduu ilaahay subxaanahu watacaala sunno ugu dhowaanayo waa inuu sunnada joogteeyo sunnada qofku waa inuu joogteeyo laakiin uu yidhaha habeenka jumcaha bis ayaan salaatuleil tukanaya habeenada kalena waa iska quurin karaahiyo wey laakiin sharcigu waxa uu kahday oo la diidayo waxaa weeye in salaatuleil lagu khaas yeelo habeenka jumcaha amaa qofku habeenka jumcaha hadduu adkaar ku khaas yeelo towxiidu iska akhrisana salligii nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh ayuu habeenkaas jumcada uu badina taasi waa madluub sharci ah xagga sharciga taasi waa la ammaanay oy fiican tahay waxa la diidayo oo sharcigu uu diidayo waxaa weeye salaatuleil lagu khaas yeelayo habeenka jumcaha ama haddii habeenkii jumcaha qofku si gaara duca uu ku soo jeeday habeenkaa jumcaha maadaama habeenada kale ka fadli badan yahay salliga nebigu sala allahu calayhi wasalam uu badinayo adkaarta uu badinayo taasi wixii la rabay waxaa kitaabku ka hadlayo oo sharcigu uu diidan yahay waa salaatuleil habeenka jumcaha bis lagu beegayo karaahiyo way taas wa tarku tahajudin tahajudka ka tegiddiisii ayaa karaahiye ah oo la kahdaa tahajudkaasoo ictaadahu shaksigu uu caado ka dhigtay inuu ka tago waxyaalaha sharcigu karaahiyada uu ku tilmaamo la ogolayn waxaa ka mid ah qofku tahajud ayuu samayn jiray waa soo toosi jiray siddeed saac ama sagaal saac ayuu tahajud dukan jiray waa cibaadaysan jiray salaatuleil iyo duca iyo qur-aan akhris iyo ayuu ku soo jeedi jiray markaasuu ka tegey haddana shaydaana duufiyey waa ka tegey cibaadadii iyo tahajudkii iyo soo jeedkii uu samayn jiray saacadaha qaar uu soo jeedi jiray ayuu iska dhaafay karaahiyow waa limaa saxa min qowlihi sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka ansaxay inuu yidhi licabdillaahi bni camri bni alcaas uu ku yidhi laa takun ha ahaanin cabdullaahi yow ka fulaanin hebel oo kale ha noqon kaana qofkaa hebel wuxuu ahaan jiray yaquumu leyla uma tarakahu ninkaasi habeenkii uu istaagi jiray uma tarakahu qiyaamuleylkii waa isaga tegey habeenkii waa istaagi jiray oo salaatuleyla raatib uu ahaan jiray raatibkiina wuu jaray qofkaasoo kale ha nuqan uu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa idaa wakhtigii istayqada qofku hadduu hurdada ka soo baraarugo masaxa wuxuu masaxaa wejhahu wejigiisii wa nadara wuxuuna fiiriyaa ila asamaa cirkana wuu fiiriyaa wa qara'a wuxuuna aqriyaa ina fii khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyli waاnnahaar laaayaatin liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wcalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi اsamaawaati wاlard rabbanaa maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnaar ilaa aakhiri suura aala cimraan ilaa aakhirkeedii inuu aqriyo ayaa sunno ah waa sidii nabigu akhrisan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh waidastayqada qofku hadduu hurdada ka soo tooso saq dhexe habeenkii hurdada hadduu ka soo tooso masaxa qofku wuxuu masaxaa wejhahu wejigiisiiyo masaxaa si caajiska iyo waxyaalaha uu isaga kiciyo waa sidii habkii nabigu usoo toosi jiray habkii nabigu sala allahu alayh wasalam usoo toosi jiray nabigu markuu hurdada ka soo tooso wejiguu masaxan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh qofka marka waxaa wanaagsan inuu hurdada wejiga uu ka masaxo wa nadara wuxuuna fiiriyaa intuu bannaanka usoo baxo ila asamaa waa habkuu nabigu samay jiray sala allahu calayh wasalam yacni samada waxaa loo fiirinayo waxaa weeye waa ictibaaran biqudrati illah qofku wuxuu ku cibro qaadanaa awoodda ilaahay subxaanahu watacaala liannahu samada qofku markuu wax badan fiiriyo wuxuu xasuusanaa ilaahay awooddiisa waxaa ku soo dhacaya qalbigiisa ku weynaanaya ilaahay subxaanahu watacaala cadamadiisa iyo heybada ilaahay heybada ilaahaya qalbigiisa ku weynaanaysa wa qara'a marka wuxuu aqriyaa munaasaba ahaan wuxuu aqriyaa inna fii khalqi samaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar la aayaatin liuli lalbaab aayadahan marka waxay tusinayaan in samaawaadka iyo ardada lagu cibro qaato inna fii khalqi samaawaati waalard samaawaadka iyo ardada abuuristooda waxaa ku sugan waاkhtilaafi leyli waاnahaar habeenka iyo maalinta isdhaafdhaafaya marna habeenku noo imanayo marna maalinu inoo imanayo sidaa isku dhaafdhaafayaan la aayaatin liuli lalbaab waxaa ku sugan aayado lagu cibro qaato aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim ويتفkرuuna في khلق السماawaaت والأرض رbnا ma khلqتa hda باطلا dadka ululألbاabka waxay leeyihin markay cirka fiiriyaan رabnaa ma khalqta hada baaطila rabbiyow cirkan baaطil uma adan abuuran waxaad u abuuratay in lagu cibro qaato in awooddaada lagu xasuusto ayaad cirkan u abuuratay subxaanaka faqinaa cadاab الnaar ilahu cadaabka naarka ducooyinkaasuu akhrisanaa ilىa aakhiri suuraةi aali cimraan ilaa suuradda aali cimraan aakhirkeedii laga gaaro ilaa aakhiri suurati suuradda aakhirkeeda ilaa laga gaaro ayuu aayadaha akhristaa waiftitaaxu tahajudihi shaksiga tahajudkiisii tahajudkaa ku bilaabashadiisii ayaa la sunneeya biragcatayni laba ragca uu ku bilowdo labadaa ragcoo khafiifatayni ee fudfudud hadduu ragcooyin fara badan uu rabo tahajudka inuu ku tukado laba ragcoo fudud ha u hormariyo laba ragco oo fudud ha u hormariyo ha ducaysto markaa kabacdi ha dheereeyo hadduu doonayo ragcooyinka wa igtaaru ducaa'i ducada badinteedii ayaa la sunneeyaa walistikfaar istikfaarta badinteedii ayaa la sunneeya bileyli fi leyl habeenkii ducada iyo istikfaarta in la badiyo ayaa la sunneeya qofku waxaa wanaagsan habeenkii qeybta dambe xibinka dambe inuu soo jeedo isagoo badinaya ducada iyo istikfaarta iyo tadaruca badinaya wa fi nisfi alakhiiri wa fi nisfi niska niskaasoo alakhiiri ugu dambeeya ayaa ahamu aada u muhiimnimo badan weliba habeenka niska ugu dambeeya ayaa aada loo sunneeyaa in ducada iyo istikfaarta la badiyo kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun marka ilaah yihi subxaanahu watacaala saxaabada ilaahay dadka ahlu jannaha ah calaamaadka lagu yaqaano marka ilaahay uu tilmaamaya ilahay wuxuu yidhi kaanuu qaliila min alleyl maa yahjacuun habeenkii wax yaray ka seexan jireen wax yar ayay ka seexan jireen habeenkii hurdadoodu ma badnayn qofku haddii hurdadiisu ay badan tahay inta uu soo jeedana waajibkii bis uu ilaalinayo waa calaamo aan fiicnayn calaamo aan wanaagsanayn calaamaadka ahlujannada ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay waa in dadka hurdadoodu waa inuu yar yahay qofka hurdadiisu soo jeedkiisuna uu badan yahay istikfaartana uu ku dadaalo wathulutu huludka huludkaasoo alakhiiri ugu dambeeya ayaa ahamu aada u muhiimnimo badan habeenkii haddii saddex loo qaybiyana qaybta dambe ayaa aada u muhiimsan wallahu subxaanaه wa tacaala